kulan labageesooda ah oo xarunta baarlamaanka somalilan ay ku yeesheen mudanayaasha guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan iyo guddoomiyaha baanka dhexe ayaa waxay iska xog wareysteen wax ka qabashada arrimaha sixir bararka ee dalka ka taagnaa iyo sidii howlaha baanka dhexe ee somalilan loo dardargelin lahaaba guddoomiyaha guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan xildhibaan cumar salebaan xildhibaan cumar salebaan axmed cumar sanweyne ayaa faahfaahin dheer ka bixiyey ujeeddadii uu kulankoodaasi daaranaa halka saaka waxa aanu la yeelanay shir warbixin ah guddoomiyaha baanka somalilan mudane cali ibrahim oo madaxweynuhu usoo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha baanka somalilan halkan annaguna waxaanu nahay guddidii dhaqaalaha ee golaha baarlamanka marka qodob dastooriya oo odhanaya hay-adaha kuwa kamida iyo wasiirada in la ansixiyo oo golahu ansixiyo ayaa dastoor ku qorayaa qodobkii dastooriga baanu raacinay dhankiisana cali ibraahim jaamac bakdaadi oo ah guddoomiyaha baanka dhexe ee somalilan oo goobtaasi hadal kooban ka jeediyey ayaa sharaxay waxyaabihii ay ka wada hadleen guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan halka guddoomiyaha baanka dhexe uu farta ku fiiqay inay waxyaabihii ay isla qaateen ay hor keeni doonaan mudanayaasha golaha wakiilada somalilan maanta waxaan kula kulmaya halkan guddidii dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan aada iyo aad baanu isu wareysanay waxyaaba badan baanu isweydiinay waana dee qodob tutoriya sidaa guddoomiyahu ii sheegay in guddoomiyaha baanka uu marka hore soo maro guddida dhaqaalaha marka si wanaagsan baan isu wareysanay wixii su-aalaha la isweydiiyeyna waa laga jawaabay insha allahu khayr baan rajeynayaa waxaan la geyn doonaa golaha baarlamaanka dee waan idin mahadnaqayaa dhammaantiin weliba gaar ahaan guddoomiye cumar saweyne oo aanu imaaraadkan wada joogay si fiican isu naqaan iyo guddi wallahi su-aalahaas qudhooda waxaa la weydiiyey fadhigii maanta waanaan ku wargeliyey istraatijiga iyo nidaamkan waajahayo marka waktigeeda kahore insha allahu ayaan shacabka soo bandhigi doonaa iyo xukuumaddaba